guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka baxru nuur ee ku yaala magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda caliney waaxda madiino ayaa shacabka soomaaliyeed ka codsaday in laga qayb qaato dhammaystirka masjidka kaasi oo hadda u istaagay qarash la-aan awgeed waaxda madiina ee xaafadda caliney ayay culimmadu sheegeen in aysan lahayn goob cibaado kanina uu yahay masjidkii ugu horreeyey ee laga hirgelinayo kaasi oo hadda u istaagay qarashkii masjidka dhismihiisa lagu waday oo go-ay sheekh cabduqaadir sheekh cabdikariin shaaciye iyo sheekh xasan macalin oo ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka baxrunuur ee magaalada kismaayo ayaa shacabka soomaaliyeed ka codsaday in laga qayb qaato sidii loo dhammaystiri lahaa beydkan alle waxaynu joognaa masaajid qabiic ah oo u baahan dayactir iyo qalabeyn iyo u baahan dhammaystirid marka insha allah biidnillaahi kariim ilaahay waxaan ka baranay subxaana watacaala inuu na waafajiyo inay noqono dadka ku darsada duulka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala masaajidda ilaahay waxaa camira qofkii laga helo shan waxyaabood laga helo ayaa camira awalan inuu ilaahay subxaana wa tacaala rumaysan yahay man aamana billaah haddana inuu rumaysan yahay maalinta aakhiro bacdiga lasoo saarayo ummadda oo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir loo kala baxayo haddana inuu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi man aamana billaahi walyowmi alaakhiri wa aqaama salaa salaadana ooga oo wa aata zakaata zakadana guta wejkii loogu talagalay ku bixiya ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kuwaa waxaa xaqiiqo ah waajiba inay yihiin kuwa waddada toosan qaaday marka walaalayaal waad ujeedaan meeshaani waxay u baahan tahay masjidka wuxuu u baahan yahay in muxuu ahaa loo dadaalo oo oo muxuu ahaa niyad khaalisa loola yimaado ilaahay nabigu wuxuu yihi salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi qofkii beyd dhisa beyd dhisa beydka ilaahay dhisa oo wax ku darsada oo wax la baxa oo ma aragtay gacan ku yeesha ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala guri ayuu jannada ugu dhisaya bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa sayidi alawaliina walaakhiriin wabacdu siduu sheikha sheegay waxaan taagannahay maantu masaajid qabyi ah ay u dhiman tahay intii badneed hor ay u dhacday laakiin qeyb lixaadle ay u dhiman tahay anuu warka ku dheeraanayn hadduu ilaahay yidhaahdo intuu sheikha sheegay ilaahay masaajiddiisa in la camiro waxay ka suurowdaa qofka muslimka ayay ka suurowdaa sidaa awgeed muslimiinta dal iyo dibadba meel allala meeshaay joogaanba waxaan ka codsanaynaa ilaahay masjidkiisa inay ku darsadaan xoolahooda nafta meel ay soo joogto lama garanayo suubanaheenu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam guri ilaahay uu leeyahay haddaad waxa weeye dhisto wuxuu ilaahay jannada kaaga dhisaa guri beddelkiisa ayuu ilaahay jannada kaaga dhisaa sidaa awgeed markaa waxaan codsanaynaa muslimiinta dal iyo dibad meel allaala meeshay joogaanba inay ka qayb qaataan masaajidkan qabyada ah oo maanta indhihiin aad ku wada arkaysaan